أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah shacabka muqdisho oo ka sheeganaya hoos u dhac dhaqaale iyo dhallinyarada oo si la yaab leh uga falcelinaya xaaladda adag ee soo wajahday haddaba maxaa ka mid ah sababaha dhaqaaladarrida keenay warbixin ayaad caawa faafreebka ku maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah wilaayada jubbada dhexe oo dowro sharciga u soo gebagabaysay ciidamada hay-adda al-amru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan kelimaad qiimo badan oo laga jeediyey xafladdii xiritaanka dowradaasi sidoo kale caawa faafreebka waxaan ku soo qaadan doonnaa golaha wasiirada kooxda ridada soomaaliya oo ansixiyey go'aan murtad gurguurta u oggolaanaya in uu dib u dhigo xilliga doorashooyinka kursiga madaxtinimo iyo tan maamul goboleedyada haddaba sidee arrinkaa looga hadalhayay baraha bulshada faafreebka ayaad ku dhegaysan doontaan inshaa allah qodobadeena kale waxaa ka mid ah xaaladihii ugu dembeeyey ee filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta alaqsa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin suhayb iyo maahir ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa shacabka reer muqdisho ayaa ka sheeganaya hoos u dhac dhaqaale iyadoo dhallinyarada ay si la yaab leh uga falcelinayaan xaaladda adag ee soo wajahday haddaba maxaa ka mid ah sababaha dhaqaaladarrida keenay warbixin ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan iyo sidoo kaleeto golaha wasiirada ridada oo ansixiyey go'aan murtad gurgurta u oggolaanaya in uu dib u dhigo xilliga doorashooyinka kursiga madaxtinimo iyo tan maamul goboleedyada qodobkaas iyo qodobo kale waxaannu ku eegaynaa xubintii hadalhaynta warbaahinta waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa shacabka muqdisho oo ka sheeganaya hoos u dhac dhaqaale iyo dhallinyarada oo si yaab leh uga falceliyey magaalada muqdisho oo ah caasimadda soomaaliya waxaa ka jira hoos u dhac ballaaran oo dhanka dhaqaalaha ah arrinkaasi oo saameyn xun ku reebay malaayiin qof hoos u dhaca dhaqaalaha ayaa saameyntiisa laga dareemayaa suuqyada ganacsiga xaafadaha iyo maqaayadaha ay dadku ku shaahaan inta badan kaabayaashii dhaqaale ee dhaqdhaqaaqoodu wanaagsanaa ayaa gaabis ku jira arrinkaasi oo hadalhayn badan ka dhexdheliyey bulshada waxaana loo sababeynayaa dhaqaala darrada caasimadda ka jirta khalalaasaha ay abuurtay dowladda xasan gurguurte baraha bulshada waxaa isbuucan qabsaday ka hadalka waxay dhallinyaradu ugu yeereen shiidka xamar kumanaan dhigaallo ah oo lagu daabacay social mediya ayaa mid mid la isku dultaagay halka ay mushkiladdu ka jirto ugu horreyn waxay dadku sheegeen in dib u dhaca ganacsiga caasimadda uu la kowsaday doorashadii xasan sheikh ilaa bilowgii sanadkan uu dhaqaaluhu sagxadda tagay shiidka iyo busaaradda magaalada xamar ka jira wuxuu gaaray in dadku ay shaah shuban waayaan marka ay maqaayadaha tagaan waxaa aad u adkaatay in la helo lacag ayuu yidhi qof qoraal ku faafiyey barta facebook muuqaallo kokooban oo ay iska soo duubeen dadka muqdisho ayay uga cawdeen dhaqaalaha dhulka ku sii hoobanaya waxayna dhaliil xooggan u jeediyeen dowladda xasan gurguurte oo ay sheegeen in ay lacago canshuurah kusoo rogtay guryaha iyo ganacsiga arrinkaasi oo sabab u noqday in dadkii loo shaqaynayey ay awoodi waayaan in ay isku bixiyaan mushaarka shaqaalaha iyo lacagaha baadda ah ee la duldhigay mid kale oo ka mid ah dadka baraha bulshada ku faaqiday sicir bararka ka jira muqdisho ayaa yidhi xasan sheekh baahidiisii iyo gacantiisii taagnayd ayuu ummadda dhan ku sumeeyey oo waa taas caasimaddii lacag la-aan noqotay meelaha sida aadka suuqxumada looga dareemay waa ganacsiga dhulalka oo kumanaan kun oo qof ay ka shaqaysan jireen waxaa joogsaday iibsiga dhulalka sababa la xidhiira xukuumadda xasan gurguurte oo caqabado waaweyn ku ah horumarka bulshada xubno ka tirsan qoyska xasan gurguurte iyo kaaliyayaashiisa ayaa dhibaato xaddhaaf ah muqdisho ka wada waxaana la sheegay in ganacsato ay ka iibiyeen dhulal ay soo boobeen kadibna ay khalalaaso ka dhasheen arrinkaasi oo sababay in dadka dhulalka iibiya ay ka joogsadaan shaqada suuqa ganacsatadii hantida adag haystay ayaa lacagahooda kala baxay bangiga kuwii dhulalka iibsan jirayna cabsi ay ka qabaan xilliga kala guurka ay u joojiyeen dhaqdhaqaaqyadii ay wadeen waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dibadbaxyaal caraysan oo isugu soo baxay bartamaha nairobi kacdoonka ballaaran ee ka dhanka ah dowladda kenya ayaa mar kale maanta ruxay magaalada caasimadda ah ee nairobi halkaasi oo ay isugu soo baxeen kumanaan ka mid ah kenyaanka kacdoonka wada isku soo baxyada maanta oo ahaa kuwa ballaaran ayaa yimid markii dhallinyarada hormuudka u ah dibadbaxyada socda ay siddeedda agoost oo maanta ku beegnayd ay isku ballansadeen inay isugu soo baxaan bartamaha magaalada caasimadda ah dibadbaxan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururada dhallinyarada iyo bulshada rayidka ah waxayna tilmaameen in uu jawaab u yahay sannado badan oo dhaqaale xumo shaqola-aan baahsan iyo musuqmaasuq baahsan uu hareeyey dalka kasmuwel oo ah toddobiyo labaatan sano jir ka mid a dhallinyarada horkacaysay mudaaharaadka ayaa sheegay in dhallinyaradu ka daaleen ballanqaadyo waxba kama jiraan ah ujeedka ugu weyn ee ay hadda damacsan yihiinna uu yahay in uu xafiiska banneeyo william ruuto oo ah madaxweynaha kenya muuqaallo iyo sawirro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayey ciidamo ka tirsan booliska oo jidgooyooyin dhigay waddooyinka waaweyn ee soo gala magaalada caasimadda ah ee nairobi kuwaasi oo sidoo kale suunta dadka ka ilmaysiisa ku kala eriyey dibadbaxayaasha kacdoonka wada waxyaabaha ugu badan ee ay ka cabanayaan dhallinyarada ayaa ah musuq maasuq baahsan ee dalka ka jira si gaar ah waxay u dhaliilsan yihiin lacagaha ay urursadeen golaha wasiirada ee dowladda kenya xilli ay jiraan bay dhaheen duruufo adag oo dhanka nolosha ah wasiirada qaarkood waxay shaaciyeen inay sameeyeen afar boqol oo milyan oo ah lacagta shilinka kenya una dhiganta laba dhibic siddeed milyan oo dollarka maraykanka halka qaarkoodna ay sameeyeen lacag dhan saddex milyan oo dollar muddo soddon sano ah sida warbaahinta ay u sheegeen kacdoon wadayaasha in ka yar laba sano qof ayaa sameeyey faa'iido raasumaal ah in ka badan laba boqol oo milyan oo shilin waa maxay ganacsigan ay samaynayaan oo aynaan ogeyn waxaa sidaas yidhi mid ka mid ah kacdoon wadayaasha waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa bannaanbaxyo xoogan oo weli ka socda waddanka nigeria ee dhaca galbeedka qaaradda afrika bulshada dalkaasi ayaa ka cabanaya dhaqaale xumada ka jirta waddanka iyo sicir bararka xoogan dowladda ayaa xabsiga dhigtay xubno ka tirsan bannaanbaxayaasha oo sitay calanka ruushka kuwaasi oo soo diray fariin ah in dalkani uu ku soo wajahan yahay kacdoon la mid ah kii ka dhacay maali burkina faso iyo naiger waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dagaallo bariga suuriya ku dhex maray maleeshiyaad qabiil iyo kurdiyiinta deegaanka lagu magacaabo addayba ee hoostaga magaalada almayaadiin ayaa ka mid ah goobaha ay dagaalada xoogan ka dhaceen magaalada ayaana martigelisay duqeymo xoogan oo ay ku garaaceen maleeshiyaadka kurdiyiinta ee ku daaban maraykanka ugu yaraan saddex ruux oo shacab ah ayaa ku geeriyooday dagaalada ka socda gobolka dayruzuur halka in ka badan shan iyo toban ruuxna la dhigay cisbitaalada caafimaad kadib markii ay dhaawacyo soo gaareen maleeshiyaadka kurdiyiinta ayaa bandow ku soo rogay qaybo ka mid ah deegaanada dayruzuur waxayna tilmaameen in maleeshiyaadka qabaa'ilka ay gadaal ka soo riixayso dowladda iiraan aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadalhayn xoogan ka dhaliyey baraha bulshada qaraar ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya oo quseeyey doorashooyin gaaleedka waxaa tallaabadaasi ansixiyey n golaha wasiirada ee xukuumadda riddada qodobada sida aadka la iskula dhex marayo ayaa ah in guddiga doorashooyinka riddada uu awood u leeyahay in uu dib u dhigi karo doorashada guud ee madaxa kooxda riddada iyo kuwa maamul goboleedyada siyaasiyiinta mucaaradka kuwa nidaamka xasan sheikh ayaa tallaabadaasi u fasirtay mid gurguurtee uu ku doonayo in uu muddo kororsi ku samaysto xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigahna caawa waa inaga inta aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan waxaan soo gudbin doonnaa xubintii aan ku eegi jirnay cudwaanka yahuudda duqaymaha bahalnimo ee yahuudda ay ka wadaan khaza iyo howlgalka iskacaabinta ee duufaanta alaqsa wararkii ugu dambeeyey xaaladda filistiin waxaa soo koobaya sohayb cabdulaahi aadaad u mahadsan tahay walaalka faysal haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin saacadihii lasoo dhaafay cadowga allah waxa uu geystay duqaymo kala duwan oo ka dhan ah dadka rayidka ah faysal uu si gaar ah wuxuu maanta gumaystaha u beegsaday madarase ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah oo ku taalla magaalada khaza si gaar ah berigeeda duqaymaha ayaa waxay si joogto ah u beegsanayeen goobaha ay ku sugnaayeen dadka falastiiniyiinta ah khasaare baaxad leh oo isugu jira dhimashay dhaawac ayaa lasoo warinaya ilaa iyo hadda sida ay warbaahinadu ku warramayaan shan iyo toban ruux ayaa ku shahiiday halka soddon kale oo dhaawacyo ah lasoo sheegayo
طبعت مع اسرائيل عارف يعني ايش عملت؟ يعني مضت على اغتيال قطاع غزه بالكامل تفضل يا اخوه تفضل يا شلام طلع طلع اشهد على اشتاف الابديل اشتاف الابديل يا ناس اشتاف الابديل يا ناس حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من اتآمر وتخاذل على قطاع غزه حسبنا الله ونعم الوكيل
تعبنا رقبوا فينا بأرض الله حسوا فينا شوية برضو احنا بشر بدنا وقف نار دائم بأرض الله بس
faysalow keliya kuma eka bariga magaalada khaza duqaymihii maanta dhacay sidoo kale duqiimo ayaa waxa ay ka dhaceen mukhayimka alburuuj ee dhaca bartamaha qidaaca sidoo kale dad falastiiniyiin ah ayaa waxaa lagu beegsaday magaalada khan yunis sida warbaahinta ay sheegayso ilaa konton iyo lix ruux ayaa tan iyo saakay ku shahiiday duqiimaha cadowtooyo ee qidaaca ka dhacay dhanka kale saacadihii lasoo dhaafay kooxaha muqaamada filistiin waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan oo cadowga lagu beegsaday dagaallo ayaa lasoo warinayaa inay ka dhaceen magaalada rafax oo dhacda koonfurta qidaaca toban bil oo uu socdo dagaalka khaza maamulka gumaystaha yuhuudda weli waxa uu ku guulaysan la'yahay inuu xaqiijiyo ahdaaftii uu dagaalka u soo qaaday oo dabcan falanqeyaasha reer galbeedka ah waxa ay sheegayaan in xiisadda faraha ay ka baxday netanyahuna uu doonayo in guuldarrada ka soo gaartay dagaalka khaza uu ku qariyo dagaal caalami ah oo ka qarxa mandiqada bariga dhexe dabcan iiraan iyo kooxaheeda hoostaga way hanjabayaan oo waxa ay leeyihiin waxaan tallaabo ka qaadaynaa duqaymihii isxigxigay ee ka dhacay laga soo bilaabo min xudayda bayruud ilaa dahraan welina wax jawaab ah maysan bixin xukuumadda dahraan inkastoo dowladaha reer galbeedka oo maraykanka ugu horeeyo uu ku fashilmay dhexdhexaadintii uu waday oo ah in xiisadu faraha aysan ka bixin iiraanna aysan ka jawaabin dilkii ismaaciil haniya wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiina caawa halkaas ayaan uga baxinaa aad ayuu u mahadsan yahay sohayb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa waa hagaaga dhegaystayaal markanna jubbada dhexe dowro socotay muddo saddex bilood oo loo qabtay rag ka tirsan ciidanka xisbada ee wilaayada jubbada dhexe ayaa la soo gebagabeeyey dowrada magaceedu wuxuu ahaa saxaabiga mucaad ibnu jabal waxaa loo qabtay rag gaar ah oo ka tirsan xisbada wilaayada jubbada dhexe oo laga keenay dhammaan degmooyinka iyo ciidanka fursaanta ee wilaayada muddadaasi waxaa lagu barayey cashiro kala duwan oo qur-aanka iyo xifdigiisa uu qayb ka ahaa xaflad loo dhigay gebagabadii dowradaasi waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin culimo iyo marti sharaf kale ugu horrayn waxaan idiin soo gudbin doonnaa raggii dowladdaasi ka faa'iidaystay oo ka warbixinaya duruusihii ay qaateen sidoo kalena soo bandhigaya wax ka mid a duruustii dowladda ay ku qaateen insha allahu tacala waxaa ka warbixinaynaa dowlatu mucaad binu jabal oo maanta aan u fadhino xafladeeda oo ikhtitaamka ah dowladda waxay bilaabatay kowdii dulqacda sanadkii kun afar boqol afartan iyo shan hijiriga dowladda marka ta'siiskeeda iyo nidaamkeeda iyo ka fikirideeda iyo iskudubiriddeeda wuxuu ka yimid maktabka dhexe ee xisbada ayaa soo abaabulay gobolka ay ka hirgelayso oo ah jubbada dhexe wilaayadeeda ayaga ayaa maxaa ku idhahdaa gacanta ku dhigay ayagaa qorsheeyey mawaadda lagu qaatay waxay kala yihiin waxa ugu horeeya maadada ugu horeyso qur-aanka kariimka ayaa lagu qaatay marka waxaa laga qaatay qur-aanka taxfiid oo saddex jus ah waxaa barbar socday tasxiix axkaamta tajwiidkana waxaa laga qaadanaya iyadana saalaa laga qaatay oo la yidhaahdo tuxfatul atfaal waxaa kaloo la qaatay isla qur-aanka tafsiir ayaa la qaatay oo asagana ahaa saddex jus ayaa la qaatay oo la fasiray funuunta la qaatay oo kale waxaa ka mid ah fanniga la yidhaahdo fiqiga ayaa la qaatay waxaana laga qaatay laba risaalo oo kale ah abishujaac iyo qawaacid ulfiqhi fanulxadiis ayaa ku jiray dowladda waxaana laga qaatay cumdat alaxkaam iyo bayquuniya funuunta la qaatay waxaa ka mid ahaa fanulcaqiida waxaana laga qaatay kitaabka la yidhaahdo sulum ulwusuul funuunta la qaatay waxaa kaloo ka mid ahaa fanusira waxaana laga qaatay kitaabka la yidhaahdo rawdat alanwaar ayaa laga qaatay waxaa kaloo dowladda ka mid ahaa funuuntii lagu qaadanayay fanu luqa waxaana laga qaatay kitaabka la yidhaahdo alajruumiya dowladda waxay iskugu jirtay marka sharci iyo maadiba way lahayd way ka koobneyd marka inta hadda idiin sheegay funuuntii sharciga ahaa waaye waxaa ku jiroo kale fani maadi ah waxaana laga qaatay luqadda soomaaliga oo qoraalkeeda iyo akhriskeeda la qaatay oo aada loogu fahmo o lagu bartay fanuunta maadiga la qaatay waxaa ka mid ahaa ariyaadiyaad xisaabta ayaa iyadana la qaatay oo si fiican ardayda loo baray intaasoo fanni ayaa la qaatay xuduuruna alkiraam lan nansa min saalix adducaa fi ikhwaanina fi gazata alabiya hum ikhwaanu lana daa'iman waabadan adbaar alsalawaat fi kulli makaan nadcuu lahum bialnasri waalta'yiid ونقول في غزة نبت الشموق وأثمر وتجاوزت أغصانه هام الذرى وزهى الإباء وراح يعزف لحنه فشدت به شفة المدائن والقرى الصامدون الصابرون جبينهم أبدا لغير الله لن يتعفر نعم أبدا لغير الله لن يتعفر أرذال أهل الأرض قد جمعوا لهم جوعا وتشريدا وموتا أحمر لكنهم نحو السماء رؤوسهم والله ينصر من به استنصر باسمي وباسم المشاركين لدورة معاذ بن جبل أرحب بهذا الحفل الكريم من العلماء الأبرار والأمراء الأفذاذ والنقباء الأوفياء وجميع المشاركين أهلا وسهلا بالذين أودهم وأحبهم في الله ذي الآلاء أهلا بقوم صالحين ذوي التقى غر الوجوه وزين كل ملائي يسعون في طلب الحديث بعفة وتوقر وسكينة وحياء لهم المهابة والجلالة والنهى وفضائل جلت عن الإحصاء ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء يا طالب علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواء لك الحمد يا ذا المن والجود والبر كما أنت أهل للمحامد والشكر لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على عزة الإسلام والفتح والنصر بحمدك ذا شكر فقد أحرز الشكر ثم نقدم جزيل الشكر لقادتنا وأمرائنا مسؤولي مكتب الحزبة الذين سهروا وبذلوا أقصى جهودهم في رفع ثقافتنا ومستونا العلمي كذلك نشكر لولايتنا جب الوسطى وواليها الشيخ علي درويش التي هيأت لنا أنواع المسرة والهناء ووفرت لنا جميع ما يتيح لنا الاستفادة من هذه الفرصة على أحسن طريقة ولا أنسى أن نقدم هنا جزيل الشكر ووافر الامتنان إلى شيوخنا ومعلمينا الأفاضل الذين صبروا معنا هذا المدة وضحوا أوقاتهم من أجل تعليمنا فجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء
سورة الممتحنة وسورة مدنية آيات كذا و 13 آية سبب نزول كذا وحاوي سورة حيكسر دكتور السحابي اللي يجرهدو xaadib ibni abi baltaca magacaala ayaan ku bilaabaya alraxmaani allihii naxariista guud naxariisanayay alraxiim naxariista gaar ahneyd muuminiinta u naxariisanaya yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii iimaanka dhabta laga helayow laa tattakhiduu ha ka yeelanina caduwii cadowgayga wa caduwakum cadowgiina wliyaa awliye iyo xigaalaha ka dhiganina tulquuna xaal aad ridaysaan ilayhim ayaga bilmawaddati kalgacayl walxaal qad kafaruu ay ku gaaloobeen bimaa shay ay ku gaaloobeen jaa'akum idin yimid oo min alxaqi xaq ah yukhrijuuna waxay bixinayaan alrasuula rasuulka wa iyaakum idinkana way idin saarayaan an tu'minuu billaahi alla inaad rumaysin darteed ayay idin saarayaan rabbikum rabbigiin ahaa in kuntum haddaad tihiin kharajtum kuwa usoo baxay jihaadan fii sabiilii jihaad wadadayda kuwa usoo baxay haddaad tihiin wabtiqaa'a mardaatii ridahayga raadin aad raadinaysaan kuwaasi ayaga ha ka dhiganana owliya ayuu leey allah subxana wa tacaala tusiruuna waxaad ku qarsanaysaan aad ku siraysanaysaan ilayhim ayaga bilmawaddati kalgacayl wa anaa aniguna aclamu mid ogaansho badan ayaanahay bimaa shaygii akhfaytum aad ku qarsanaysaan wamaa aclamtum iyo wixii aad muujisanaysaan waman yafcalhu cidduu suubiso minkum idinka idinka mid ah faqad dalla xaqiiqdii wuu lumay sawaa'a sabiila jidhka toosan bartankiisa ayuu ka lumay وهكذا أمات قد كلفوا بذا وفي النصي الكتاب وصفوا وقد حوته لافظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناجنا آمنا فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنذير وبالشروط سبعة قد قيدت وفي النصوص الواعي حق واردة فإنه لم ينتفي قاعدها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفاقك الله لما أحبه
سؤال اذكر ما هو الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا سؤال كم أحكام المد وما هي؟
جواب للمد أحكام ثلاثة وهي الوجوب والجواز واللزوم سؤال استدل من تحفة الأطفال بيتين في أحكام الميم الساكن جواب والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لآلف لينة لذي الحجة أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط سؤال اقرأ الحديث الخمسين بعد الثلاثمائة من عمدة الأحكام جواب وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء markana waxaad maqli doontaan sheekh jaamac cabdisalaan oo kelimad kooban oo dardaaran ah u jeediyey raggii dowladda loo soo xiray ilaah waxaana leeya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun qof kastooo muslim hadduu dardaarankaas rabbaanigaah madaxiisa ku jiri lahaa waxba ma xumaan lahayn taqwadu sidaynu ogsoonnahay waa alcamalu bitanziil weye waa waxyiga oo lagu dhaqmo la dhaqangeliyo weye mana ku timaada ilaa bilcilmi mooyaane oo ilaahay baa ina dhahaya inamaa yakhsha allaaha min cibaadihi alculamaa nimaan cilmi garanay see ilaah uga baqayaa suu ilaah uga baqa maba taalaba aynu ka dhigna marka mawduuceenna taqwada iyo camalfalkeeda oo cilmi u baahan dee ilaahay wuxuu ina leeyahay subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم والله ذو الفضل العظيم haddaad ilaahay ka baqdaan kala bax buu idiin yeelayaa rabbi adinkiiyo wix idin dhibhaya oo dhan kala bax oo maxaana dhibhaya yaa rabbi wax kastaba yajcal lakum furqaanan baynakum wa bayna caduwikum kala bax degdegaa la idiin samaynaya haddaad ilaahay ka baqdaan qur-aankaad ka helaysaa warkaas shaahidkiisa oo ilaahay ina leeyahay subxaanahu wa tacaala ina allaha maca aladiina taqow waladiina hum muxsinuun macahum binnasri wata'yiid sooma wain tasbiruu watataquu laa yadurukum keyduhum shay-an waxa ay ka bugbugsiinayaan iyo waxa ay hawada ka guuxayaan iyo waxba idin yeelimayaan haddaad xoogaa yaroo adkaysanana la timaadaan oo sabira aadna shareecada dhaqan gelisaan ataqwa maxay ahayd imtithaalu amri illaahi ijtinaabunahi waa tadbiiqu shariica taqwadu sowma innaga iyo cadow waa kala baxaynaa haddii alla ka cabsi la helo in tattaquu llaha yajcal lakum furqaanan ay yucallimukum diinakum aladii tufariquuna bihi بين الحق والباطل وبين الايش الحلال والحرام وبين ما يرضي الله وما يغضبه وحي إلهي إذن كعروني وحاد إذن كرهنا نقول لها إله بأيذن بري معه دليله واتقوا الله ويعلمكم الله إله بقلبك نكسو دجنة إله بأيذن إلهامنية إله بأيذن قرآناني علمك وإنذن قله علمك أنا وحبها هي قلوب إله قلت لك قلها قبانيسة نين كستو مجرم علمه قلبك سمك قلاي ما نقبانيه ما نفهم كريه mana hayn karayo marka haddaynu ilaahay ka baqno intii aynu barannay aan ku dhaqanno waxa weeye ilaahay baa cilmiga inugu shubaaya subxaana wa tacaala intaa keliya maaha in tattaquu llaha yajcal lakum furqaanan yajcal lakum makhrajan wa najaatan min kulli hamin wa farajan min kulli dayq wax kasta oo ku dhiba qofka muuminkaa taqiga iyo dhib mabas arkayaanba wax kasta haddaad nolol ka baqayso haddii aad caafimaad u baqayso haddaad wax kale ka baqayso adigu qalbigaaga iyo afcaashaada xaraasa ma saari kartaa adag oo joogtaa qofku naftiisa qalbiga ka soo bilow khawaadirta qalbigaaga ku soo dhacaysa araggaaga maqalkaaga afcaashaada kulli xaraasa haddaynu saarno taqwadu waa sidaas waxay soo soo hoosgelayaan waa mansilada u sarraysa diinta oo muraaqabadii istiqaamadii ixsaan baarinimo ilaahay loo baari noqdo kulli meesha isugu imaanayaan mansilada u sarraysa diinta marka haddii iyada la helo wax la weynaya ma jiro laakiin maxaa lagu heli karayaa waan usoo gudbaynaa waxaa lagu heli karayaa cilmiga aada barateenoo lasii badiyo lana dhaqangeliyo wax ilaahay nebi maxamed uu ku yiri badso ilaahay bari bari inuu kuu siyaadiyo maxaa ka jira cilmiga soo maa waqul rabbi zidnii cilman hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna yarfic illaahu aladiina آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين diinta ayuu baraa oo fahamsiyaa weliba markaa diinta ilahay inta ku baro aad gudbinayso maxaa ku helaysaa ajar tiradii ka batay lan yahdiya allahu bika rajulan waaxida khayrun laka min xumri nacam geel iyo dahabka laga shaqaynahaya iyo dinaarka hal qof oo ilaahay sababkaa ku hanuuniya waa ka khayr badan soo lama dhihin man dalla calaa khayrin falahu mithlu ajri faacili man dacaa ilaa hudan kaana lahu min alajri mitlu ujuuri man tabicahu laa yunqasu dalika min ujuurihim shay-an cilmiga iyo adoo isku haya xisbadan iyo camalkan laba jihaad baabaad ku dhex jirtaa qofka muuminkaah laa yashbacu almu'minu min khayrin xataa yakuuna muntahaahu aljanna bas waa dherigtay intaan kugu filan ma jirto cilmiga laga dhergaayo acmaasha xasanaadka ha ka dhergin soo badso subax walba ku kalah galabtii ku carow cilmiga barashadiis cilmiga barashadiisa inagu haddaynu soomaalinahay ama dadka muslimiinta maanta waxaa dhacday baa layidhi boqolkiiba sagaashan maba la akhrin karaba horta inta akhrin kartaana ma akhriso ninbaa kitaab ciwaan uga dhigay ummatu iqra' limaada laa taqra ummaddan waxaygii ugu horreeyey wuxuu ka bilaabma iqra' maxaan wax la akhrin aan muqarar inaad samaysatid maalintii meeqaa safxaad samaysan kartaa nin raga ma tahay boqol sano boqol safxa maalintii muqarar ma ka dhigan kartaa waxaa la rabaa wax joogtaa maxfuudaad subxi aad samaysatay oo joogtaa qiraa'a joogtaa kitaab aad daalacato ugu yaraan soddon safxo maalintii mudaalacadaadu yay ka yaraan cilmiga kordhi xifdiga kordhi agaag dhegaystayaal munaasabaddii dowladda lagu soo xorayay ayaanu ku guda jirnaaye markana waxaad maqli doontaan afhayeenka odayaasha jubbada dhexe suldaan cabdiraxmaan cali cabdi qaala allahu tacaala wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha wa qaala tacaala wmaa bikum min nicmatin fa min allah wa qaala tacaala waasbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatinah nicmooyinkii ilaahay una siiyey ma koobi karno walaalayaal nicmooyinkaasna waxay u baahan yihiin shukrin haddii shukrina laga waayo inta aan haysanay ilaahay wuu naga qaadayaa tu kalena ma siinaayo qaala allahu tacaala lain shakartum la'asiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid waxaan kaloo u mahadnaqayaa wilaayatu jubba alwusda alislaamiya waxaan maanta ka soo qayb galnay dowro micnaha loogu magacdaray macaad ibnu jabal oo xaflad micnaha aad u qaymo badan aad baad u mahadsantihiin dadkii xafladdan oo qaymaha badan isku soo aadiyey ee dowradan micnaha waxaa ka qalin jebiyey ee walaalo micnaha xisbo ah oo deegaano badan laga keenay ee waxaa aad ii soo jiitay waxyaalaha aad soo bandhigteen run ahaantii ayaa aad micnaha sida hadday tahay micnaha tafsiirka qur'aanka marka aad iyo aad micnaa waxyaalo badan ayaa soo bandhigteen ee run ahaantii ee cilmi baad xambaarteen waxaa laydinka rabaa macnaa indhaha dadkaad ayaa tihiin in laydinku daydaa loo baahan yahay waxaad xambaarteen cilmiga aad meesha ka qaadeen inaad gaarsiisaan dadka micnaha oo micnaha si fiican ula tacaamushaan dadka micnaha oo idinka aad mas-uulka ka tihiin howsha aad u xil saaran tihiinna waa taqaanaan alamru bilmacruuf wanahyu cani lmunkar marka insha allahu tacaala hooshiina si fiican u guta qaabkaad u gudan laheedeen meesha aad u mari laheedeen kitaabkii ilaahay ayaa idin hagaa insha allah idinkaana hadda soo bandhigay aad baad u mahadsantihiin meeshii lagu bartay yaan lagu dhaafin ee waxaa la rabaa subax walbo oo waagu uu beriyo in cashar la qaato ama wax la zaa'idsado laakiin dowraan ka soo baxaye bes ayay ahaanin hadduu ilaahay idmo ha la dadaalo alla ka cabsiga ha lagu dadaalo sida culimmadaba horey ka dhawaajiyeen marka insha allah qof kasta wax kasta waxaa ku xihan maa min khayrin ilaa wacallaqahu llaahu bitaqwa waa hagaa gabagabada ayaan soo gaarnay markanna waxaad dhegaysan doontaan kelimadii dardaaranka ee halkaasi uu ka jeediyey waaliga jubbada dhexe sheekh cali darwiish alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wbihi nastaciinu cala umuuri اdunya wاddiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin wbacdu assalaamu calaykum wraxmat اllahi wbarakaatu bacd salaam yaquulu allahu tabaaraka watacaala يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويقول الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إخوة الأعزاء إلهي مهد إسكال سبحانه وتعالى بعد حمد الله يوردان معاذ بن الجبل waxaan u mahadcelinayaa macalimiintii jazaahum allahu khayran culammada ahayd ee juhdiga faraha badan soo gelisay muddadaas saddexda bilood ee dowrada ay socotay ilaahay subxaana watacaala miisaankooda xasanaadka ugu dara wakhtigii qiimaha badnaa oo ay lahaayeen oo ilaahay subxaana watacaala iyo cilmigii ilaahay uu siiyey oo ay wax naga siiyeen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran allaha idinka aqbalo macallin walba oo micadkan dowradan wax ka bixinayay muddadiisii si wanaagsan oo khayr iyo wanaag uu ku jiray uu ku dhammaystay cashiradii iyo duruustii loogu talagalana way wada bixiyeen waan uga mahadcelinaynaa jazaakum allahu khayran dowradanu waxay la soo kowsatay bilowgii bisha dilqacda dilxijay soo socotay muxaramo hadda aakhirkeedii aan joognana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna soo gaarsiiyey dowradii khitaamkeedii iyo soo xiriddeedii dowradan sida walaalkuba uu sheegay taladeedii iyo fikirkeedii iyo halabuurkeedii walaalihii maktabka dhexe xisbada ayaa iska lahaa oo walaalkii mas-uulka ugu horreeyay jazahum allahu khayran mar dhow ayay ahayd markaan saan oo kale isugu imaanaynay inagoo furayna oo le xafladda mataqaana oo inoo furanta dowlada hadda dhow ahayd raadkeeda waxaad mooddaa inuu hadda qoyiyo inoo muuqdo maantana alxamdulillah waxaan joognaa iyadoo naloo soo xiray wax kastoo marka la tiriya sidaasay u dhammaanayaan saddex bilood muddo yaroo iska kooban ayay ahayd cilmi badanna waad xambaarteen oo ilaahiya subxaana wa tacaala idinku manaystay waana fadli dheeraada dariiqa marka cilmiga lagu baranayo waa dariiq khayr iyo wanaaga waana dariiqii jannada lagu tagayo sida nebigu calayhi salaatu wassalaam inoo sheegay man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi ariiqan ila aljanna marka maadaama aada u soo safarteen oo waddo u soo gasheen cilmi idinkoo dalbaya weliba cilmi sharci ah ilahi waxaan weydiisanaynaa dee waddadii aad jannada ku tegi lahaydeen inuu ilahay idinkaga dhigo aaminaha allah idinkaga dhigo insha allahu tacala dhammaanteedma saasaan weydiisanaynaa tan marka waa waddo khayra waxaan rabaa marka insha allahu tacaala walaalaha faraha badan ee hadda ilaahay subxana wa tacaala uu waafajiyey ee cardigaa quruxda badan inoo soo bandhigay hadda cilmigu meel uu ku dhammaado ma laha waxa hadda maanta la idin siiyey saddexdan bilood waa furo cilmiga aad ku raadinaysaan furaha marka waxaan rabnaa inaad qaadataan oo nin walba si khaasa uu dadaal iyo juhdi gaar u bixiyo markuu xerihiisa ku noqdo raggiinaan waxaa tihi rag la soo xulay degmooyinka iyo maxaafadaadka gobolka laga soo wada aruuriyaatihin ujeedka laidinkala haana waxay ahayd meeshan furihii cilmiga markii laidin siiyo inaad deegaankiina iyo dadkiina ku laabataan hadhowna ummadda aada furo u noqotaanoo cilmigii dad dalbaayo oo masaajidda ku xiran oo mataqaanaa ay duruustii ku taxan inaad noqotaan oo laydinku arko insha allahu tacaala meelaha cilmiga lagu baranayo mu-asasaadka tacliimiga wax lagu barta madaariista qur-aanka lagu xifdiya masaajidda meelaha mataqan culumta sharciga lagu barta o dhanba dadka ugu horreeye lagu arkayo intiina inaad kamid noqotaan lala rabaa arrinkaa ma iga qaadateen hadhow mutaabaca idinku samayn doonaa war bal ardadii ka warrama saddexda bilo aan soo haynay nimankii waxbay baranayaan masaajidday ku jiraan cilmiga sharciga kororsanayaan ballanteenu sidaa ma tahay jazaakum allahu khayr ilaahayna idin fududeeyo ilaahay idinkii ilaahayna uu idiin fududaynaya haddaad ilaahay dartii u qaadataan culuum fara badanaad kolley soo qaadateenoo walaalku hadda inagu dul akhrinayo qur-aanka uu kamid yahay iyo culuumtiisa xadiiskaa kamid ahaa sidaasoo kaleeto culuumtiisa fiqigaa kamid ahaa oo kutubo kasoo qaadateen dhowra siiradaa kamida caqiidadaa kamida luuqadii soomaaliga ahaydoo dee qoristii iyo akhrintii ayaa kamid ahayd xisaabtaa kamid ahaydoo dee ciidanka xisbadu kama maarmaan inay wax qoraan waxna akhriyaan waxna xisaabiyaan ilaa waxaad la shaqaynaysaan maxkamadihii aad la shaqaynaysaan obigii aad ka shaqaynaysaan ummad ishaysataad kala dhex galaysaan in ribood laga qoraa la rabaa in wax laga diyaariyaa la rabaa taasu marka waxay u baahanaysaa qofka askariga ee xisbada ah aqoontiisa sharcigan inuu dhiso tan kale xagga maadigan inuu dhiso waa arrin daruuriyo muhim oo loo baahan yahay alxamdulilahi marka taana wax weyn yaad ziyaadsateen muddada saddexda bilood inta idinku aad meesha ku xaraysneedeen wilaayad kaleetana saanoo kale looga xaraysnaa waxaa idin kordhaayo jihaadku waa dalxiise meelo kale laydin geenaya inaad soo barataan dad iyo dal aydan hore u arkin wax badana marka insha allahu tacala idiin soo ziyaaday marka insha allahu fatro yar yaa jiri doonta taana insha allahu tacala inaad ku darsataan oo dhabar adeeg aad u samaysaan waxaan rabaa marka insha allahu tacala inaan idiin sheego dowladan waxay ku soo aaday xilli wilaayadu ay iclaamisay xamlo xamlo guud oo waxaa jirta hadda muxaafadaadka oo dhan ka socota degmada hadda aan joogna jirib iyo degmooyin kale wilaayadaba ka socota oo wilaayadu ay iclaamisay oo loogu talagalay munkarkan in lagula dagaalamo la suuliya wixii macruufana ummadda la fara shaqadan dadkii qaban lahaa marka waa ayo waa idinka soomaal annagu marka waan idiin sii bilownay shaqadiinnii intaad xaraysneedeen yaan sii wadnay raggii walaalihiina xisbada ahaa iyo maamulkiini yaa hawsha sii wada hadda bifadlillahi waraxmatii waxay ku soo aaday idinkoo nashaad laho inoo soo baxay iyo xamladii oo la iclaamiyey yaa isku soo aaday marka waxaan rabnaa hore aad insha allahu tacaala xamladii aad insha allahu nala xoojisaan ciwaankeedii iyo howlgalkeedii iyo waxay xambaarsan tahayna insha allah waxaad ugu tegi doontaan goobaha aad tegi doontaan yaad insha allah ku arki doontaan waxaan idinka rabaa marka kaalintiin inaad ka qaataano macruufka faridiisa iyo munkarka reebidiisa iyo aladiina makanahum fi lardi aqaamuu الsalaata wa aatow الzakaata wa amaruu bilmacruuf nahu cala lmunkar walilahi caaqibat اlumuur annaga ilahay dhulka wuuna makaniyey gacanteenuu soo geliyey maxaana laga doonayaa marka salaadda inaan ogno maxaana laga rabaa zakada inaan bixino macruufka aan farno munkarka aan reebno waa tan ilaahay uu ku waajibay cid walba oo dhulka uu makaniyo soo maha taa marka inaan u istaagnaana laga doonaya biidni illahi tabaaraka watacaala taana inaan isu kaalmaysano jazaakum allahu khayran si guud waxaan idiin dardaarmayaa camalkan muraayadiisaatiin xisbadu waa meesha ugu badan ay dadku arkaan musaafirka jidka socda markuu waddada maraayo kontaroolka yaa loogu yimaadaa ciidan xisbaha soomaan tacaamulka aad dadka kula tacaamulaysaan musaafiriinta risaalo yay noqonaysaa laga qaadayo diinta nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam haddii qofka la salaamo assalaamu calaykum la yidhaahdo xaalkiina ka warramo la yidhaahdo ka dhiban loo gargaaro kan yidhaahda waxaan u baahana kaadi soo deglayaha musqusha waa taasee gal tacaamulka dadka la wanaajiya taas waxay sababaysaa dadku inayna jeclaadaan waxaadna ogtihiin diinkan inta risaal ahaan loo gaarsiiyo la yidhi war ilaahay rumeeya ee qaata iyo inta intay ummadda muslimiinta arkay rumaysay waxaa badan inta muslimiinta aragtidooda iyo dhaqankooda iyo akhlaaqdooda diintooda wax ku qaadatay sababtu waxay saaran tahay ciddii dacwadaa ka hortimaada inagu marka maadaama muraayaddii camalka aan nahay waxaana laga doonayaa ummadda inaan ducaad u noqono ilahay kitaabkiisa aan ugu yeerno waxaana laga rabaa bulshada markaan la tacaamulayo tacaamulka inaan wanaajino ummadda marka waxaan rabnaa inaan ducaad u noqono khayrka ugu yeerno aan jeclaysiino sidaasoo kale markaan salaadaha ugu yeerayno waxaa la rabaa bilxikmati waalmawcidati alxasan inaan ugu yeerno qofka in la yidhaahdo salaaddii waa la aadimay xaya cala asalaa xaya cala alfalaax waad maqlaysay meheradaada xero masaajidka aad inaad tiraado khayrkii inaad ku booriso qofka markii tartiibta wax loogu sheego wuu qaadanayaa marka waxaan rabnaa ummadda saan oo la dhaqanno iyo aahaarteena iyo raadkeennan uu noqonayaan oga tegayna raadkeena marka insha allahu tacaala aan wanaajino jazaakum allahu khayran cilmiga aan barateen insha allahu tacaala allah idin ku anfaca dowladuna haddii ilaah inoo inoo xiran tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan caawa intaas ayaannu ku soo gebagabaynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu